xarunta kutubta qur-aanka kariimka ee umaahad kheyrdoon ayaa deeq raashiin oo ka kooban bur, bariis, sokor iyo saliid u qaybisay in ka badan saddex boqol oo qoys oo ku nool magaalada burco ee gobolka togdheer maamulaha xarunta kutubta qur-aanka kariimka ee umaahad kheyrdoon ayaa ka warbixisay waxyaalaha uu ka kooban yahay deeqda raashiin iyo dadka la gaarsiiyey deeqda raashinkaahi waxa ay dhammaystirnayd afar boqol oo qoys oo loo qaybinayay magaalada burco gobolka togdheer maxaan dhahdaye waxaan u qaybinay sideed xaafadood sideeddaa xaafadood shalay waxa la qaybiyey xaafadda hodan qaylo oo loo siiyey koob iyo afartan qoys waxaa kaloo la qaybiyey xaafadda octoobar oo la siiyey labiyo lixdan qoys waxaa kaloo la qaybiyey xaafadda maxaan dhahdaye balaasa oo la siiyey shan iyo afartan qoys iyo xaafadda caqiibo la yidhaahdo oo la siiyey labaatan qoys waxa ina maanta la qaybiyey qaybtan kale oo maanta la bixiyey maxaan dhahdaye xaafadan iyo nafaqo waxaa la siiyey saddex iyo afartan qoys maxaan dhahdaye xaafadda maxamed cali iyo jarmalka iyo maxaan dhahdaye dhammaan inta lalafoolay inta isku xeeran oo dhanna waxaa la siiyey shan iyo konton qoys qubanihii kale ee xaafadaha dhexe ahaa ee soo hadhay qasabka iyo intan dhexe ee magaalada guraangurkeeda ah waxaa la siiyey maxaan dhahdaye baaqigii raashinka ahaa ee soo hadhay oo waa kuwan u fadhiya ee jooga aad baan ugu mahad celinaynaa ilaahay subxaana watacaala dadkii soo gaadhsiiyeyna ha ka abaalmariyo dhinaca kale qoysaska danyarta ahaa ee ka faa'idaystay deeqdan raashiinka ayaa u mahadceliyey cid weliba ee gacanka geysatay waxaanu ka mahad celin uga celinaynaa annagoo na soo gaaray raashinkii labiyo afartan qoys markaa aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin dowladda iyo madaxweynaha iyo intii kasoo shaqaysayba raashinkaas oo uu soo gudbiyey madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan raashinkaa haddaanu nahay xaafadda oktoobar lixdanka qoys waanu guddoomanay marka hore aan salaan u diraya madaxweynahayga cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo noo soo noogu soo deeqay marka maxay ahayday deeq raashina u soo dhiibay gobolka togdheer khaasaan magaalada burco raashinkaas oo noo soo gaadhay sidii u habboonayd xaafadda khaas ahaan caqiibo annagoo markaa labaatan qoys oo dan yara la soo gaadhsiiyey umahaatul khayrdoon aynay soo gaadhsiiyeen markaa dalladda umahaatul khayrdoon iyagana soo dhiibay madaxweynuhu ee ku soo hagaajiyey hooyooyinka umahaatul khayrdoon annagoo ah qeybteeda faraceeda balaasa waxaana soo gaadhay shan iyo afartan qoys shan iyo afartankii qoys oo u badan agoomo umahaatul khayrdoon faraciisa xaafadda nafaqo ilaahay baa mahad dhammaanteed iska leh madaxweynahana waan uga mahad celinaynaa deeqdaa uu noo soo diray ee uu ku caawiyey dadkiisa masaakiinta ah ee aad iyo aad u jilicsan waxaan nahay xaafadda qasabkaan nahay xaafadda geerishka dhagaxa alla khayr iyo xasanaad fara badan ha siiye si fiican bay noo siiyeen dadka way soo kala saaceen wixii ay markaa u arkeen inay u baahan yihiin ayay siiyeen ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro ilaa madaxweyneha ilaa intii ka sokaysay intii soo gaadhay intaba waxaan leenahay miisaanka xasanaadka allaha idinku daro madasha qaybinta waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarunta kutubta qur-aanka kariimka ee umaxaatu kheyrdoon iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo ku nool magaalada burco ee gobolka togdheer